ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ugu abtiriya ilmahaas aad soo korsateen uun aabbayaashood dhalay sidaasaa caddaaladsan alle agtiisa haddiise aydan garaneen aabbayaashood waa walaalihiin diinta iyo saaxiibbadiin kumana lihidin eed wixii gaf idiinka dhaca waxaase eed ku leedihiin waxay kas iyo ulakac u sameeyaan quluubtiinnu allana waa dembidhaaf badane naxariis badan nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi alle kor ahaaye wuxuu ummaddan ka saamaxay wixii uga dhaca gaf aan ulakac ahayn hilmaanka iyo wixii lagu qasbo